tuulada mubaarag oo ka mid a tuulooyinka hoos yimaada magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waa tuulo ay ku nool yihiin dad beeraley ah iyo weliba dad isugu jira xoolo dhaqato boqol iyo konton qoos oo ka mid a kuwa danyarta ee ku nool halkaasi ayaa la gaarsiiyey deeq raashina deeqda raashin ee la gaarsiiyey dadka ku nool tuulada mubaarag ayaa waxaa gacan ka geystay hay-adda gifty of the givers iyadoo soo marsiisay wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland ugu horeyn wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan maxamed ayaa waxa ah uu ka hadlay goobta raashinka lagu qaybiyey farxad weyn bay noo tahay maanta inaan joogno tuuladan oo ay degan yihiin dad runtii sidayna ka muuqato waxaa weeye ka mida magaalooyinka soo tuulooyinka soo koraya ka muuqato waxaa weeye isku tashiga iyo qurux badan waxaan halkan u nimid laba barnaamij baa ka socda maanta oo isku tashi dadku inay waddo samaystaan iyo saasoo kale qaybin raashin oo dad boqol iyo konton ka badan ay ka faa'iidaysanayaan raashinkaasoo loogu talagalay dadka tuuladan degan ee danyarta ah aad baan waxaa weeye ugu faraxsannahay maanta inay dadkani ka faa'idaystaan raashinkaasi waa raashin runtii kooban wax badanna ka tari doona baahidooda waan u mahad celinaya gift for the givers oo raashinkan dadkan waxaa weeye inay helaan aan ka wada shaqaynaynay dhanka kale guddoomiyaha degmada kismaayo mudane cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa ka hadlay goobta raashinka lagu qeybiyo waxaana u mahad celiyey cid walba oo ka qayb qaadatay deeqda raashin ee la gaarsiiyey dadka ku nool tuulada mubaarag oo hoos timaada degmada kismaayo marka hore waxaan u mahadnaqaa ilaahay ilaahay ka sukow hay-adda gifty of the givers oo maanta raashin boqol iyo konton iyo toddoba qoysah uga qaybisay runtii dadkaasoo u baahanaa wadda soomaaliyeed ah hay-adda waxaan leenahay waa mahadsantihiin